bismillaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal meelwal bisinroogdan waliba siinleya hamiin fayla ka dhawaada warkii hamiin rama idaacadda warsana qodobaduna siinkahayna isigna ka dheegi doontan uuka haddii ilaahay era walibaa ku mid aha xafladeena iska jirta hadhawaayow iyo hil wareejin oo ka dhiidiya magaalada tambaydhaba maamulka degmada hudure ee gobolka bakoola uusu ka hadalaya dhismooyinkii oo horumarinta mashaariicda ka socdan deegaankaasi wafda ka socda dowladda iyo w h o sahdeeri magaalada tambaydhaba mas-uuliyiin ka dhacwacmay qaraawo iyo dhisheedhay magaalada muqdisho degniin lahakusaari amniga degmooyinka gobolka gedo guddiga doorashooyinka puntland ousu la kulmay safiirka midowda yuruba ra-iisul wasaare khayre ousu shir gadoomiye shirkilan ku hadalaya arrimodan afyowka burundi oo yeeshahaydii tirada askartiili ku dilii weerarkii balaada dowladda federaalka soomaaliya oo iyo diyaaradii ciidamadiinka badanaa inay dagaalmaayeen al-shabaab afar qof soomaaliya oo dhidiri miidshana dhigubi ciyaaryahan ousa sheegay intiusa qof udurka h i v idhisa soomaaliya iyo gudbida warbixinta taariikhiga haytiya c r c odayaasha adaado iyo fariin adagan dareen madaxweyne farmaajo guddiga doorashooyinka puntland ousa la kulmay safiirka midowda yuruba madaxweyne dani ousa puntland weli dagaalka la jira maamulka gobolka banaadir iyo madaxda bangiga adduunka oo kulan weeldhadeen madaxweyne haaf ousa markale dhiitanka nagadaha iyo dhuusmareeba qodobada caalamkuna siinhaynan weliba ku mid ah koranka iyo weliba ka dareemahaya shidaalka adduunka markii uusa kadibba weerara lagu qaadaya warshada sacuudiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa hamiignimo asliinga uu talaadin iyo galahayta taariikhdana ka eedanta tumili bili sagaladam kuntumisa hanas weliba haynaa warkii o koobana ha ka dhowaada dhuunsiyaal haddana warkii oo fidsana munaasabadan iska jirta hadhowaayo iyo hilwareejin oo ka dhiidiyay magaalada tambaydhaba wasiir ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba qayb galeen munaasabadan iska jirtii hadhawaayo iyo xilwareejin oo dhansuubiya agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaankii oo duurjoogda koonfur galbeed isaaq maxamuud mursal oo usu horeyn ahaa iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wasiiradda arrimo gudaada suurka iyo xanaanada hoolo oo hadallo kooban munaasabada ka jeedaya iyo weliba agaasimaha ka amaanaya shaqadii usanqobadii wasaaradii caafimaadka iyo taariikhdiya
isaan weliba qofka fircoon intiisu wasaaradda hangalma ku hor weliba howlo badan ayaa hanqobani qofkana weliba la dareemay intiisu horumar ee hiigsilayay qaabkiisu markaas shaqeeyahay hadduu isu meelo isu roogo markaas markaas meelo isu roogina ka qanacsanaaye haddina meelisheena geeka weliba waa meelishu jeersi geeka markaasi ku edna weliba ana korna geeka isaan markiis wasaaradda caafimaadka la wareegay hay-ado badan oo caafimaadka shaqeeya geeka baadhama roogna roogan oyo kumid hata hay-ada m s f kumid hata hay-ada i m c iyo hay-ado badan oo istii horaan shaqeey jiran weliba wadaan wali keli ogayn iyo isaan geeka weliba qasray in banaanku sahdhiko kumida deegaanka usu ku shaqeeyo dhalinyaro geeka waliba ka shaqeeya hayte kunki ku badantan umada shaqaale wasaaradda caafimaadka ma haddii ilaahay kushakoowna waliba leh walaalkan isaaq fanaha leh isaaq guddiga shaqaada raydka cabdinaasir kudare la kuwareegay laakiin ani sheege isaaq sababta wasaaradda bii'ada laakiin kuwareeji mahayn neeban adalakin qawmas waliba waaha dhibaato adalakin jeysada mahayn laakiin waliba la aragay wasaaradda caafimaadka meelaha qobat iyo meelahayga deersatay maadaama wasaaradan aas aas ata weliba leedahay haddana agaasimayaal dhafiiri ay intiligi waa kii koreele saas daraadee lakinsheeni ku-simaagii hore wasaaradda deegaanka maxamuud nuur xaaji iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda iyo xilwareejinta ku hor hadaleen
arrimaha deegaanka barlamentiga doosa maadaama caafimaadka la hadal roogo arrimaha deegaanka iyo geedka ha bilaabay geedkana makaan ma malay doona agaasimaha cusub intuusa caqabado badan la kulmi doona jooglan erayna may lambaahaday walaay dhibaato kasheena faday mase may lambaahisid beeyadan in laku ilaaliy beeyada marka may kuma nagaraate wala sumaysanaha dhibaato ma haysatee badda may laabaahisid wasaaradda mas-uuliyadda may kuma naga doontee in dhibaatooyinka dhiniga oo may laabaahisid biyo mase may laabahay badda kasheena haysate haddii hadafadi sunti waxyaabaha wasaqdala kashibaay deegaankaas oo kale in may laabaahisid dareenkii iyo qurxintii iyo may laabaahisid waxyaabaha wasaqday iyo sumuurka mise dhibaatada ishaana faday soomaaliya warshado badanoo sumow oo hawada sheenoo mahaysata laakiin way bahaysatay ha mayland raayis sida oo walaalkay ku dhawaaqiyay mayland raayis in wasaaradda beero oo kale mayland raayis iyo waxyaaba markaasi lagu shaqeeyo insecticideska la isticmaalo iyo warshadihii yaryar mase waxyaabaha yaryarka oo markaasi jiraan iyoona wasaaradda gaara lagu shaqeeyo doona shaqo badanaa taala dareema kor mayland raayis meel cusub wal oo mayland raayis oo ankuri la suubiyo maybooshiro oo laga shaqeeyo ama policies haddii leera mase strategic haddii leera work plan haddii leera waxyaaba wasaaraddaasi fiigsaas mase hadaf yeelan kisaydaas fiigsaas yeelan baa hadoona walaan inka badana fokuska la saari doona wasiiradeenoo kaalidow shaqaalaha kaalidow may nagala doonana mayland raayis in shuruuc la helo shaqada walla haga hagaw mase la jiigsaw la helo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta koonfur galbeed ali isaaq cumar oo uusana hadale ah kujeediya weliba uusa hadhowaayay agaasimaha cusub islamarkaasna uusa bogaadii shaqadii uusa kuqobadii kusimaagii hore wasaaradda waana haay hilkii agaasima wasaaradda
agaasimaha cusub oo may lahayn lahaan bedeli wasaaradda caafimaadka laku bedelay wasaaradda biyaha lahaan bedeli iyaan fadhiyana intaas ku hor wayba meynun ku salaameynaa dhammaan golaha wasiirada oo may lahayn walba dad daaran un way daaranayn shacabkan adeegin oonan ka adeegin sidaacadda oonan ka adeegin mana adeegiyo deersin may lahay una dhammaantaan may lahay saasa may lahay wadankaas lasa ka fadhiidana iyo xukumada marka saas dartiya dardaarsi khaasatan haddana isan dhiibteen qaadan quraanbaba kitaab baan ka arin qoob ilaahayaal agaasimaha wasiirka wasiir ku-xigeenka shaqaalaha wasaaradda oo meelaraay tiim wadajir ee shaqeeya doonaan oo meelaraay isla qabsaano lay dhex fadheedaan doona insha allah ilaahay ku rajayaan waana waybuwa qoob ilaahayaal isaag meelna kubedel warka jeeday haddana meelin la sheegaa kusii jilaada doona qoob ilaahayaal maamulka degmada hudur ee harunta gobolka bakol usa ka hadlay dhismooyinkii horumarinta mashaariicda ee ka socdan degmadaasay maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ayaa qodobkaasnin faahfaahiye cabdirasaaq abdi isaaq weliba uus iyo gudoomiyaha hulo guud iyo weliba reejana sawka ee gobolka bakola weliba uusa ku hadlay howlodha sawka iyo weliba mashrooga la kurfuliyi doona degmada hudur ee gobolka bakola weliba uusa sheegay intiioo bilaabo doonana ayoo dhisan garoonka diyaaradaha ee degmada khudura garoonka city oo markii hore usughayo koo burbursanga weliba nuusu sheegay gudoomiyaha intii mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo weliba maamulka koonfur galbeedba mashruuc ishal duwan iyo kufulyan degmada khudura ee gobolka bakoola atub waa ka gudoomiyaha shiluusu la hadlaaya halayti idaacadda warsan ee baydhabo oo marka hore nuusu ku hadlowa howlo dhisowka ee degmada khudura ilaa kolley horta hudur waa magaalo kolley geeska yaalo oo kumada gobolka bakool magaalo madaxangeed damar ahaantaasna maam koonfur galbeed kolley sawaraha magaalada waa kaas tankala saau dhismooyin badanoo ku jiran ya oo dhismooyinka horumarinta mashaariicda leerow hadii biolojiga iyo inka nimanka guraayihiin hadii idinka dhismooyin oo hayadaha caalamiga marka iyona sameeyaan hadii idinka meel leerahay dhismooyinkan oo dawliga kasta kolley waxyaaba badan oo ma jare hadda luwada hooliga kuli jira in process waxaa la dhamaanay jiran mashaariicdan horumarana ku jirta ayadana ku jira door door mashaariic iyaguna qaarna maleeminimo project oo action community garaanka sameeyeen oo yani ayadana aadadan weeyaan hadda jeer dhinaca kale gudoomiyaha howlo good iyo weliba reedana sawka ee gobolka bakola uu soo hadlay jeesii wadadayo weliba hoose ku hadlay intii dhismo iyo weliba burburka iyo wadanga wali aqabada iyo kulukulameen golow meelo qaarayo burburyanga iyo deganayaan dad shacaba oo ganacsata ee walaa horta cadaawada isku jiro korta laakiin dakasta bacdabada hadii jartay iyo hadii nalaraa inshagada indaqaad una suubina waana dadeydii antii hoho dumahaysay geekiyow si farxad badan way weelay xataa dad oo meejar meejaragii horo fursado ku heliya jira fursadan haysan waayo dukaami heleen wadadii la burburay oo guryama disa leefaki wadooyinka ku damayn qargaleen dukaama saardoona already ganaashi kuwa bursan maana markii horena agmida maka jarana ganaashi ku qabsan waayo meelyarooy soo hay maadaama hadda la weynay waxyaabaha korreya bulshada ka jeeg kafarxa sameynay kumadaha in wadooyinkii nafsiyaba ganacsiya la saaray ilmeergaase xataa gaari dameer mara garna binaadam maraa migeegana idwi weyngu waa sacu war suubi iyo jeljii lama jid oo kalena suubi hadda oo magaalada borshe eh ciidan mahadsanyo weriyaagana mahmuud ali cabdulaahi wafdi ka socda dowladda iyo w h o sahderi magaalada tambaydhaba mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo nin faahfaahiya warkun wafdi ay hogaaminaysa wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gaaray maanta magaalada baydhabo waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo bahda caafimaadka doctor axmed almanderi iyo doctor maalig oo ah mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee hay-adda w h o iyo unisef ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga soo gaaray maanta magaalada baydhabo kuwaasoo booqday kaamamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo iyagoona doonaya inay fuliyaan adeegyo caafimaad oo loo qabanayo bulshada ku nool koonfur galbeed maxamed cusmaan xaaji ayaa uga mahadnaqay booqashada mas-uuliyiinta hay-adaha iyo weliba wasaaradda caafimaadka ay ku soo gaareen magaalada baydhabo isagoona sheegay inay ka gacan siinayaan fulinta adeegyada caafimaad oo loo qabanayo bulshada koonfur galbeed waxaa maanta booqasho aan ku tagnay waxaa waaye kaam ku yaalo kaamam ku yaal magaalada baydhabo iyo aan tobabar ku soo furnay tobabarkaas oo ahaa talaalka sida talaalka daafurka talaalku ah talaalkaas oo ah cudurka dabeysha iyo jadaacadaha soo daafurnay kadib waxaan tagnay isbitaalka magaalada baydhabo haddana waxaan joognaa madaxtooyada farxad weyna noo tahay maanta wafdigan inaan kusoo dhaweyno magaalada baydhabo mas-uuliyiinta hay-adaha w h o iyo unisef oo iyaguna hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay gacan buuxda ka geysan doonaan sidii wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed uga gacan siin lahaayeen fulinta adeegyada caafimaad si loo dhammaystiro baahida ay qabaan bulshada koonfur wasiiradda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyadana ka hadashay safarkeeda baydhabo ay kusoo gaartay ayaa ka mahadcelisay sida diiran ee loogu soo dhaweeyey magaalada waxa ayna sheegtay in wasaaraddeeda ay dardarge doonto ololaha tallaalka qaran laba kun sagaal iyo tobanka ee baydhabo ka daahfurayso sidoo kale ay ka fulin doonaan adeegyo caafimaad oo tayo leh waxaan u nimid saaka inaan u kuurgalno arrimo badan oo caafimaad ah inaan daahfurno tallaalka cudurka dabaysha iyo cudurka jadeecada oo saaka ka dhacay xarunta i d b da moqor waxaan kaloon tagnay isbitaalka gobolka bay oo qalab ay ku wareejiyeen w h o waa uga mahad celinaynaa dadaalka iyo kaalmada ay nala daba taagan yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shalay waxaan daahfurnay tubta qaran ee caafimaad guud in dadweynaha soomaaliya ay helaan aanan culays ku ahayn dhaqaale ahaan qofka soomaaliga ku-simaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye ayaa uga mahadceliyey booqashadooda baydhabo ay ku soo gaareen sheekhuna maye ayaa uga mahadceliyey booqashadooda baydhabo ay ku soo gaareen mas-uuliyiinta hay-adaha w h o iyo unisef iyo wasiiradda caafimaadka wuxuuna si gaala uga mahadceliyey mashruuca ay baydhabo ka daahfurayaan oo uu sheegay inuu muhiim u yahay dadka deegaanka
inaan idinkaga mahadino booqashadan degdega ah aad ku soo gaarteen degaanadan koonfur galbeed iyo mashaariicdii maanta aad daafurteenba si guud iyo si gaarab insha allah mudane wasiir waan kaaga mahadinaya wafdigan aad soo aad soo horkacday iyo mashaariicdan horumarineed ee lagu horumarinayo dhanka adeega caafimaad deegaanadan koonfur galbeed halkan aad ka keentay runtii waxaan ku leenahay marka ilaahay inuu kuu fududay insha allah inta xilkaaga inta ka dhiman mas-uuliyaddan iyo mashaariicdan maanta aad daahfurteen inaad si fiican inay noogu soo dhammaada runtii digniinlah kusaari amniga degmooyinka gobolka gedo khaalid cabdi ibraahim iyo nin faahfaahiye qodobku kureed kulunyo magaalada doola soomaaliya ee gobolka gede iyo kuweeldhadeen saraakiila ciidamada nabad sugidda jubbaland ee gobolka gede iyo maybayo unku hadaleena amniga degmooyinka beled xaabalooq iyo doolow soomaaliya kulunku inta usa dareeriyamay ba edlin ku hadalay sugidda dhinaga amniga inta lagu horseeda weerarada iyo dilalka mararka qaar al-shabaab iyo ku jeysadayeen deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka geda taliyaha ciidamada nabad sugidda jubbaland ee gobolka geda cali xasan oo kulunka kureed saxaafadda la hadalay iyo sheegay in tillis la goraday inta laku horseedo islamarkaana galanbir ee laku qabada nan walba oo ku shaqeeya falal lidka ee dhinaga amniga
in lagu baraarugo loogana hortago nimankaas ayaka ah dagaalkii aan kula jirnay oo maaragtay aan kula degmooyinkaan loogala jiro lagala dagaalamahayna lasii laba jibaaro oo maaragtay la xoojiyo harya habeenna loo soo jeedo oo ayaa la go-aansaday midda kale waxaan shacabka inaan la wadaagna arnaa baaq ah in ay nimankaas ayaga hogla cadoog tuugada waa tuugaysi dadku maaragtay waxay ku samaynahayaan argagax in ayaga laga cabsaday rabaan oo amaradooda la qaato oo hameenbarka ay usoo dhacaan dadka ay saas ku laayaan sidaas daraaddeed dadku waxaan ku baraarujinaynaa inay informationadooda ayaga laftirkooda information isku ilaaliyaan isku difaacaan oo informationkooda ay sheegaan waxaa kaloo shirka aan ku go'aansanay cid allaale ciddii amni darro iyo qalqal ku keenta deegaankan iyo degmooyinkan waddo ha noqoto shabaabka shalay aan la dirinaynay ha noqdaan kuwo kale oo dana gaar ah leh oo siyaasad iyo ka wato iyo maaragtay iyo ummaddaan inay isku jiraan oo dhibaato ka sameeyaan cid allaale ciddii lagu ammaan darro looga shakiyey inay carradan ku wadda in tillaabo sharciga laga qaado shacabka ku nool deegaanada gobolka gaadiya usuinka baaqi inta ciidamada kula shaqeeyaan sugidda amniga islamarkaana ahan gudbiyaan warbixinada ka eedan dhinaca amniga iyo walaagiya ku shakiyaan eedan mahadsan waryaagana khaalid cabdi ibraahim guddiga doorashooyinka puntland oo la kulmeen safiirka midooda yuruba guddi oo cusub ee doorashooyinka dowlad goboleedka puntland iyo weliba geega magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kula kulmeen safiirka midooda yurub oo qaabilsan soomaaliya nicholas barlang martinez kulanka weliba ka dhacay xafiiska midooda yurub ee magaalada garowe welibaana sulan ku hadalaya qorashada welibaana sulan ku hadalaya qorashooyinka cad guddiga ka qaadayan waana ku eedana hirgelinta doorashooyinka xisbiyada badan ee puntland iyadoona guddiga warbixin la xiriira arrintaasi iyo gudbiyana safiirka midooda yuruba fayaanka guddiga cusub ee doorashooyinka puntland cabdinuura sheekh maxamed isaak iyo sheegay intii uusa safiirka la wadaagan qorshaha uuse guddisho ka howlgeli doonaan iyadoona guddigii oo dhowaan xafiiska iyo la wareegi doonaan kadib markii guddigii hore iyo is asileen salimada weliba iyo sheegan anti safiirka iyo warbixinada dhammaystiran ka siiyaan sidii oo go-aamii lahaayeen waana waanan ku go-onta hirgelinta barnaamijyada ling idmidi ee oo ee doorashooyinka xisbiyada badan ee puntland kaasoo usa horay guddiga hirgelintiisa ballan qaadeen inka dambeyntii afhayaanka guddiga ee cusub ee doorashooyinka puntland abdinaasir sheekh maxamuud isaaq weliba usa sheegay inta safiirka guddiga ka bogaadiyeen sidii hoolaha in wadi lahaan islamarkaasni oon balan qaada lahaan intii midooda yurub taageero buuda sii doonaan guddiga doorashooyinka puntland dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo geega shir gadoomiye shirkiya toddobaadlaha hay ee hanaanka dengafyowka soomaaliya kaasowsa toddobaadyadii marka qobsamo muqdisho silmada weliba shirkaasay goobjoog ahaa ee wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya usoona ra-iisul wasaaraha usu warbixin kasiiya shirkii uusan ku qaybgaliya magaalada shirkii uusan ku qaybgaliya magaalada cabdisababa dalkaasi etoobiya shirka toddobaadla ahay ee hanaanka dengafyowga soomaaliya s m b fora iyo weliba geega hanekala qiibgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre waana warbixin ku siinaya shirkii dhowaan cabdisababa uusan ku qaybgalay wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya waana ku gebagabaabay kadib fiiryowka s m b forti ciyaari wasiir bayle dowladda soomaaliya ayaa sheegtay wasiirka intee ka go-onta fulinta iyo horay in sii wadaan walwalba oo lakaderow afinta deengta lakileye soomaaliya deymaha lakileye soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan al khayre iyo wasaaradda maaliyadda nkama hadnagay dadaalkii iyo ka galeen sidii deenta lanka dhaafo lahay soomaaliya islamarkaasna iskula dardaarmeen qorsho ee intii deenta soomaaliya sidanka afi lahayay weli shabeelle ka shaqeey dowladda burundi iyo amarkii an ku horeytay weliba iyo ka hadallay weeraradii toddobaadkan kolonyo ka tirsan ciidamadii oo lankujeysid ee duleedka tuulada gololey ee duleedka degmada balcad gobolkaasay shabeellaha dhehena ee welibaan iyo shaayana tirada askarta laka dilay weerarkaasay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada burundi oo uusa magaca sheelen shayin iyo weliba uus ka hadlay wakaaladda wararka a f b welibaanu sheegaya intii uusa ku sugayo magaalada bujumbura oo ay caasimada dalka burundi welibaanuse sheegaya intii weerarkaasi ciidamadii oo lika dilay tumiyo lama askari likalana meeli laka dhaawami haarunga weliba nasiib daraya tumilama kumid a ciidamadan intii lika dila likalana laka dhaawama sabtadii xagjirinta al-shabaab iyo weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada oo kasii jeedaan magaalada jowhara waana ka cambabaxayen muqdisho yaari sarkaal ka tirsan dowladda burundi se kastaba al-shabaab yaa sheegan mas-uuliyadda weerarka kolonyada ka tirsan ciidamada burundi oo kumid a ciidamada amisom ee laka fiirsadaha iyo tuulada gololey ee duleedka degmada balad welibaan iyo sheegan anti iyo weerarkaas ay ka dileen tumiya faraskari dowladda federaalka soomaaliya weliba ayaa diyaarada ciidamadiinka badanaan oo ila dagaalma lahayaan al-shabaab cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan ayaa faahfaahin dheeriyaan inka diyaariya qodobku iyadan mahasmi weriyaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan afar qof soomaali oo lama kumida iyo lishag inti iyo walaalahayan iyo dhakadili gobolka tana river ee dalkaasi kenya ahaana sana sidoo kale iyo lishag inti iyo miidadsho lugubiye dhaadadaas iyo weliba keeda ay tahay hili iyo markaasayti dadka soomaalida ee sabadan kadi dambeeyaan arrimo ka xiriira roogowka kenya dhaadadaas iyo eeda lankanahi welibaana la sheegay inti iyo ka dambeeyana ree kubaysan ilaa iyo hadda iyo linjeerna arrimo la xiriira gowdow kareegaas ahaana sona dilka kadib goobtiyo ka baxsadeen lamada qof ee walaalo iyo ku mid ah afarta qof ee la dili iyo weliba iyo magacyadiioo lakashal sheegay xuseen cali iyo musdafa cali welibana dadkasuuna ismaamulka tanariva ee sheegana intii miidsho la gubi salanka kaasna dadkaasay lamada kale ee la dili iyo weliba la sheegay intii oo haayana daraawaliin ka shaqeeyaan intan dhehayta magaalooyinka gaarise ee intan dhehayta magaalooyinka garsi iyo gaarise islamarkaasna la argaya miidsho oo la kirida saqaf kadibna la gubi ehelada marmuhuumiinta la diliya weliba iyo sheegan anti iyo eedanka argagaxeena dilka linjaysidii iyaalsho islamarkaasna iyo cadaalada dalbadaayeen wararka qaar laka helaha iyo weliba iyo sheegahayna anti iyo rag ragi hubaysan ee falkaasay jaysidii oo markii hore iska dhagaayana askar habahaato sebareera iyo afarta qof ee soomaalida ee dilena kadibna iyo gubeen miidadsho taliyaha booliska ismaamulka tanariifa iyo ballanqaadiya inti baarayana dhacdadaas xun islamarkaasna iyo cadaaladda horsheen doonana dadkii ka dambeeyey dilkaasay oo markiin ku horeyti iska dheegan askar ciidamada booliska dalka kenya wasiirka hanraabtiyo horumarinta xuquuqda aadanaaga marwadeega ayaa siina iyo ka dhawaaqdi soo saarista warbixinta bilowga ah ee soomaaliya ku eedana fulinta taxdiiga caalamiga ee xuquuqda xuquuqda yaalka c r c warbixintan weliba laha saaray kadib markii soomaaliya iyo nagatii waddankii boqol isagaashii lihaad ee saxiixa xidigan sanadkii lamada kun iyo toban shanta madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dani iyo ka hadalaya qorshowsa xukuumadda puntland wadan oo ka saabsan maalgashiga dagaalka iyo puntland kalajeta al-shabaab iyo kooxda daacisha weliba uu sheegay intii iyo jirana shirkado badan oo caalami ah waana hanasay puntland kataalana howlgala lifliyon iyo markaasaytii qayb ku siisadaan dhiniga dagaalada madilan fir islamarkaasna amniga puntland uu siiyey hadda koofaylan balse iyo jirana koohyo markaasaytii fargelin iyo dhab hoosaad iyo kuwadaayaan inka dambeyntii madaxweyne saciid cabdilaahi dani iyo sheegay intii puntland weli dagaalku la jirta al-shabaab iyo daish islamarkaasna qorshaha magaalada qorshaha maalgashiga ka saabsan usan bilow doona deegaanada qaar iyo ka suganyeen al-shabaab iyo daish ilaa iyo dhah kasaarow hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dan iyaa ku eede hille magaalada garoob ee gobolka nugalos ka furmay shirka maalgaladowka puntland kaasan iyo qeyb galeen maalgashiyaalka kaasan iyo qeyb galeen maalgaladiyaalka caalamiga ganacsada soomaaliyeed siyaasiyiinta haydaha caalamiga iyo mas-uuliyiin kale oo fara badanba gudoomiyaha gobolka banaadir waana eedog beledka muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo weliba uuse shir gadoomiye iyo kulangan dhehaya maamulka gobolka banaadir iyo madaxda wata banga bangiga adduunkana ah kaasoona lunku hadalay horumarinta mashaariicda laka dhasahaya waddooyinka caasimada iyo tanguudba cumar filish iyo weliba subiin kula hadalay bangiga adduunka aramo mashaariicda usa waqti dhow hadag jari magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya welibaana usi shaqay inti mashaariicda suwiingan socdaan wakiilada bangiga adduunka fadhiyan soomaaliyan iyo hadda lunkubahanya caawimaad sare oo markaasayti la kafadow inti iyo kafuriyana dalka soomaaliya gaar ahaan jidadka waqti dhow lakahada gooye magaalada muqdisho iyo weliba galoonka balooniga lugta ee magaalada muqdisho kataala kaasona siwiinga nkabahanyena dhalinyarada yaaltoytae ku nool ee magaalada muqdisho dhegeystayaal meeliisin lasoo tan weliba waa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydho qiimaha shidaalka adduunka iyo koranka iyo kadib markii dhowaan weerar dhaqaqaadaya warshada shidaalka sacuudiga taason iyo horeytii sandhaa koko iyo boqolkiiba shan shidaalkii caalamka barmiilka saliida cayrinka oo qiimisha weliba lakashaga intiu sideerowe lixdii liyo dhibiyo labaatii siyo dollar oo boqolkiiba toban usa korankahi hogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombio ayaa ka eeday xukuumadda tihraan intii ka dambeyta weerarka maraykanka ayaa ka eeday iiraan intii ka dambeyta weerarka la qaadaya warshada shidaalka welibana arrintaasi ay abuurtay cabse dhiniga korankaha wiin ah oo ku kooya qiimaha shidaalka dhegeystayaal warkii hamingnama idaacadda warsan aysan kula socoteen iyo intaha ka gebagabaaye warkun warku haataw intuniriyad hawada ku kulamaana weliba sinka tabaanee sidaasi oo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu